sannado badan ka hor waxaa nagu adkaatay ood garanaysaan in beobio la qabtaay inay saddex dagaaloo aad u adag lagu galay oo shabaabku ay u arkayeen inay ahayd saldhig dhaqaalo istaraatiijiyadeed oo ay ku lahaayeen deegaankan oo ay ku xisaabtageen inay noqonayso meesha ugu dambaysa ee gacantooda ka baxaysa laakiin ilaahay fadligii bay ahayd taasi waxay xaqiiqowday markii ciidamadii yimid ay gacanta ku dhufteen oo ay ka saareen dagaal culus oo ay ku tala gashanaayeen haddii dawla ay ka baxaan inay ku adkaanaysa inta kale inay sii joogaan waxaan rajaynayaa iyadoo maanta ka fudud oo dareenku aan garan karayno siduu yahay inaan maanta diyaaru nahay innagoo dawlada innagoo u diyaarsan innagoo heli karayna wixii aan u baahan nahay ciidan iyo qalabkiisa ah inay maanta aada uga fududdahay sidii hore ee shalay aynu ku maray dhoobney ee aynu kaga baxnay ee aan kaga saaray shabaab taariikh dheer bay lahayd waddadii la qaaday iyo dagaaladii lagu galay intuba waxaan rajaynayaa inay maanta saldhiggeedu noqon doono mid haddana haddii shalay aan waddada midigta u qaadnay inaan bidix u qaadnay haddii laha yidhaah waayo ciidamo ku filani dhinaca kale way ka soo socon doonaan ama ha noqoto deglada badhaaba inta ka dhiman ama ha noqoto jubbada dhexe iyo jubbada hoose bilowgeeda oo jilib iyo jamaam ah waxaan isleeyahay ciidan nagaga filani maanta waddadaa wuu saaran yahay laakiin aaggan dhogley iyo ciidanka xarunta jooga afmadow oo aan ugu talagalay inay halkaasi noqoto meesha laga sii ambaqaado waxaan rajaynayaa in howlgalkaas ilaahay lagu najixin doono ciidankana aan aada ugu mahad celinayo diyaarsanaantooda diyaargarowgooda sida ay heeganka u yihiin sida ay doonayaan inay mar walba waajibaadka qaran ee saaran ay u gutaan waxaa xaqiiqo ah cadowga aan la dagaalamaynay waa manaxayaal soomaali ma aha islaam ma aha jinsiyaday leeyihiin lama yaqaano waxay u dagaalamayaan lama yaqaano waxay u socdaan lama yaqaano laakiin waxaan rajaynayaa haddii la helo cid iska celiso inay yihiin dadka ugu nugul waxay aada uga adag yihiin shacabka oo aada u dumaadaan oo ay gubaan oo ay xasuuqaan oo markaa aadan garanaynin waxay dadkaasi galabsadeen iyo sabab ay u yeelayaan sidaas oo kale laakiin shacabku wuu sugayaa waayo cidda uu ka sugayo gargaar waayo cidda uu doonayaa inuu culayskaa ka qaado waxay la tahay waan garanaynaa waa ciidanka soomaaliyeed ma aha ciidan dibadda ka yimid ma aha amisom ma aha ciidamo kale dhul waxaa xoogayaaloa ku dagaalami kara dareenkiisa gudan kara waa dadka u dhashay weeye haddaan sugno oo nidhaahno balaansuugna qolaa meelaleyn oga imanayse ma dhaqaaqi karno maxaan yeellaa waynu waayeynaa waxaan dadkeenu ku sii daynaynaa manaxayaal arxanlaawayaal danaystayaal alla cadaabayaal aad arkaysaan maanta dadkeenna waxay badeen iyo dalkeenna waxa ay badeen haddaan isku tashanno waxaa idiin muuqanaya shalay wixii ka dhacay baarsan guuni waad waad arkayseen waxay shalay dareemeen oo aan xusuusinaynaa haddii meydadkiinnu ay gubteen oo meydadkiinnu ay raq noqdeen ood cadaabanteen waxaad xusuusataan shacabkii soomaaliyeed ee soobe iyo meelaha kale aad ku gubayseen waxaad dhadhansiiseen aad shacabka u geysteen in idinkaana loogu dhadhansiinayo waana guul taariikhi ah waxaan is leeyahay shalay fulaynidu waa waxay baabuurtii xataa qaraxa ay ku wateen uga carareen baabuurkay ugu tala galeen waddada inay ku gooyeen waxaan u malaynayaa wiilashu intay galeen ee xataa gudihiisa fiiriyeena waxaa loogu talagalay caagaga saaraa gaadhiga dhinacyadiisoo dhan bule waxaan xaba dukanin qarxuna ka baxaynin bay ka dhigeen waxay ugu talagaleen inuu kor iyo hoos u qarxo oo buundada lagu gooyo qofku hadduuna fulay ahayn xagee buu buundada u geynayaa waxaad garan karaysaan inaan la xejeelo iyo sii joogis iyo inay wax maamulaan iyo inay waxayaan midna inayna ku fakarayn markaad buundooyinka oo dhan iyo wixii waddanka macnihiisa ahaa o dhan aad bulbuliso maxay xukumayaan yay haynayaan xaggee u joogaan markay macnawiyaadka waddanka o dhan ay burburinayaan waxaan is leeyahay waxay ahayd shalay cadaab ku filan aadna aan uga mahad celinayo ciidankii afartii habeennimo iyo ilaa intaa dagaalka kula jiray qaraxyadoodii ay noqotay inay bannaanku wada qarxiyaan khasaaraha iyaguna aada u yaraa iyagana maanta baktigoodii oo gubtay oo madoobaaday iyo baabuurtii qaraxa ay ka carareen maanta in lagala kulmo taa waxaan u farayaa shabaab ha qaateen farriintaasi dal la gubaayo dal la gubaayo buu leeyahay shacabka muqdishee maalin walba qaraxa lagu dexgubayahay waxaad ogaataan inuu jiro ciidan ka dambeeya walaalahooda oo idinkana idin gubi doono gacantoodana laadinku cadaabi doono waan ka tacsiyeyneynaa intay ciidamada daba maraan inay dadka shacabka ah hoteellada ugu fuulaan iyo arrintii ay nairobi ka geysteen aad baan uga tacsiyeyneynaa waxay la mid tahay kuway soomaaliya ka geysanayaan oo kale waxay raadsadaan waa guri muraayadaah iyo dad shacaba dhexdiisa waxay iyagu isku tariyaani waa shacabka iyo meydka isku tariya waan uga tacsiyeyneynaa dowladda kenya waxa lagu maagaya lagu haystaana waxa weeyaan soomaalidaad gargaarteen ciidankiinaa howlgal ku jira waxaan u malaynayaa intaas inay iyadana geesinimo iyo kasii qaadayaan caloodayn iyo cadowga la dagaalamayaan oo shacabkooda uu garan karo inuuna ahayn mid cid gaara u jeeda inuu yahay mid dadka shacabkaa iyo masaakiinta la dagaalamaya taa waxaan rajaynayaa iyagana in ay ka gudan doonaan aanan uga tacsiyeynayno waxaan rabaa soomaalidu waxaan marar badan ku celiyey ha isku tashato ha fiiriso dalkeeda iyo dadkeeda war hadduu shacabku baaboo oo maalin walba la xasuuqo oo la qarxiyo oo dhibaato loo geysto waxa la maamulayaa wa-ay waxaan odhan lahaa war siyaasiga soomaaligii dib ha u fakaro ha xisaabtamo waxa la maamulayo waxa la hor istaagayo cidda la rabo in loo taliyo hadday baaba-aan waayo cidda la maamulayahay haddaan isku tashanno innagu oo maanta aan ku talagalno inaan dagaalka aan go-aansannay aan wadanno waan hubaa innaga jubbaland joogno inaynu soomaalida kale o dhanna ka horayn doono haddii la hayla waana rajaynayaa insha allahu inaan dagaalka aan bilowno ugu tegi doonno gobollada kalena oo shabaab aan ka wada xorayn doono haddii ilaa hayla waan ku celinayaa mas-uuliyiinta soomaalidu dib ha u fakareen laga sidau ka tegayaan iyuuna noqoni kursigaan ku fadhiisto waan ka tegaya ha noqdo dadkaan iyo wax la gaay shalay riyay ahayd markaan dhoobnay ka gudbeynin waxay ahayd riyo laga hadlayo lalahaa kollaba lalama dagaalami karayo maa laga joogo dagaalkii jeldaysa aan ku gallay wuxuu ahaa abid dagaalaan gala kii igu adkaa mana la sawirayn shabaabna waxay ka fakarayeen siday noo qaybsan lahaayeen nin walba ninkuu qaadan lahaa xataa inayna addoonsadaan bay malaha ku fakarayeen guushii laga gaaray waxay noqotay inay ahmadow ka sii qaxaan oo ka sii socdaan maanta markaan u dhaqaanaan xagar tagna haddii ilaaha yidhaah waxaan rajaynayaa inaanan dagaal adag ku geli doonin haddii ilaaha yidhaah buundo la gooyo iyo waddo la daba wareegana macno nooma samaynayso diyaar ma u nahay inaan saldhig u noqonno oo bilow u noqonno soomaaliya cadowgaas shisheeyahay axmaqa inaan ka horayno diyaar ma u nahay waxay la tahay aan isku tashanno shalay baan ka tabar liidanay shalay baan ka awood yarayn maanta ilaahayna garabkeennu iyo maceenu yahay waxay hadda ka shaqaynaya waa inay qabaa'ilka isku diraan waa inay askarta dhexdeeda wax ka dhex shaqeeyaan waa inay reeban reeban yaa lagu yaqaanay wax qayb iyo xukun waagii dalka la gumaysan jiray yaa waxaa loolan jiray isticmaalku wuxuu yaqaanaa wax la yidhaahdo divide and rule dadka meel meel baa loo kala taagaa qoys qoys baa laysugu diraa waa layska horkeenaa si xukunka uu u ansaxo oo loo xukumo maanta shabaab reebel iyo reebel baa idin soo fiiriyey daaqsintan ay daaqsintana tahay kan ha laga raro meeshan ha la raro intaasay tabartooda kusoo hadhaya buundooyin in la gooyo waa fule haddaad aragta nin buundha ha la gooyo iyo jidkan aan iska xidho iyo labada qof ha la ysku dira ka shaqaynaya fulaynidaa u geynaysa waa fulayo qarax biciinsanaya oo waxay tabar bidayaan ay tahay waxbaa la qarxinaya waxaa la sameeyo waxay la tahay middaas maanta waynu ka weynaanay aan diyaargarayno wa waan soconaynaa haddii ilaaha yidhaahdo waxaan rajaynayaa dhulka iyo wahooyooyinka iyo ardayda waxbarasho la-aantaa iyo kuwa isbitaal la-aantaa ee inay xoolaha ka qaadaan mayaana wax kale u tarinin maanta innagayna sugayaan innagay maanta inoo yeerayaan ma hadli karaan oo xor ma aha ma dhaqan karaan xoolahooda oo waa la qaadanaya si walba dhibaatadaa ugu filan aan diyaargarayno waxaan leeyahay soomaaliha isku tashato waxay dadku ku caawin karaan oo wax lagu tari karaa markaad adigu wax qabsanayso laakiin haddaad adigu meel fadhiisato oo adigu aad fadhido de waxa weeyaan cidlaynta afka raashin kugu gunta kuquudin mayso aan ku talagallo arrintaas aan ku talagallo soomaali maanta geeska uusha iyo kawgus dambeeya haddii la ysku daro waxaan u malaynaya inaynan cidna u baahanin aamisana ciidamadeeni ama xoog dal ha noqdeen ama kuwii daraawiishta ha noqdeen ama kuwa kale booliska ha noqdeen gudo iyo dibadba magaalooyinka gudahooda iyo banaanka waan iskaga filannahay aan isku tashanno waxaan idiin rajeynayaa guul waxaan u diyaarnay howlgal waxaan isnibaa waa inaan dhaqaaqno aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu